gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa kormeer ku tagay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadir oo ay ka socoto mashruuci nafiiqisa islamarkaana ay ka faa'iidaysanayaan ku dhowaad laba kun oo ruux oo kasoo jeeda qoysaska danyarta ee ku nool gobolka banaadir madaxda hay-adda boqor salmaan ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya oo fulinaya mashruucaasi ayaa ka jawaabay codsiga duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo la xiriirta taageerada mashruuca daweynta indhaha dadka danyarta ee gobolka banaadir kormeerka kadib gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay una mahadcelinayo hay-adda boqor salmaan ee dalka sacuudiga laga leeyahay inay ka jawaabtay codsigiisii ahaa in daweyn ay helaan dadka danyarta ee ku nool gobolka banaadir waxaan rabaa inaan u mahad celsho markas binu salmaan awooddu an ashkur markas binu salmaan calaa musaacadaati dibiya wagayraha alatii yaxtaajuha shacbu soomaal waaquulu lakum shukran lakum runtii maalin maalmaha ka mid ah ayaan la kulmay safiirka iyo yaziid waxaan ka codsaday inay sameeyaan indhaqaliin ay u sameeyaan shacabka soomaaliyeed oo aad iyo aad uga dhibaataysan dhinacaas baahidu waa badan tahay laakiin markaas baahidaas ayaa ii muuqanaysa oo taagniiday taasna way ka ajiibeen isla markiiba wayna ka soo jawaabeen waxay noo sheegeen runtii inay ka faa'iidaysanayaan kambaynkani ilaa intaasoo kun oo qof oo hadda ay marayso waxaan malaynaa taqriiban fartuun kun ayaa la qalay dhowr boqolna haddaa la qalay ilaa kun ayayna ugu tala galeen waxaan leennahay jazaakum allaahu khayran ilaahay idinka abaalmarinaan leennahay dad badan oo duruufayso oonan awoodin inay indhahooda fiiqdaan ayaa maanta indhahoodii loo fiiqay oo saacada ka hor aan arki karaynin cidda horteeda taagneeday daqiiqada kadibna isla markiiba dhahayay cuni qofkan hebel ma ahano taasna waxay ku tusaysaa dadka duruuf adag ayaa hayso isbitaallada oo maaragtay bareefadka ah ee magaalada muqdisho ku yaallo waxaan leeyahay isbitaallada ilaahay uga cabsada caafimaadka ee dadka garab siiya yaan laga waalinin aysan u ekaanin isbitaallo ganacsi loo furto keliya taasna waxaan leeyahay isbitaallada bareefadka ee magaalada ku yaallo